munaasabaddan waxaa tiitole kadaa furaay isbitaalka heegan owsa ku mid nagada doona isbitaaladan kuwa weyn ee ku howlgalow magaalada baydhabo islamarkaasnausa qobda doona adeegyada caafimaadka qaarasho lanka bahajare caasimada dalka ee muqdisho iyo weybaa ku qeyb galay mas-uuliyiin shalduban odayaalka dhaqanka dhaqaatiir iyo marti sharaf kala ankoreen waliba munaasabada walyaabo uusa qobda doona isbitaalka heegan uusa faahfaahin kubiyey doctor maxad maxamed ibraahim oo ee maamulaha guud ee isbitaalka isbitaalka walaan diyaarsiyaa qaar oo takhasus ah takhasusyaasha shan duwan ilaa iyo lix takhasus ah iyo kuwaro kala doonan waliba kumaraya cudurada guud dhakhtarka cudurada guud dhakhtarka dhalinyada guud iyo dhalinyada leysarka dhakhtarka caruurta dhakhtarka haweenka dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka iyo intiida oo hadda laga maqan wadada ku xirantay oo wadada ku xirantay oo soomaaliya beeladoona wabilaahi era intaasaa bilaahi er ku qeyb kala doonta iyo dhakhtarka dhakhtar emergency ee labaatan iyo afar saac la helo doona bilaahi er dhanka kale waxaana kumid ee martadii a ku qeyb galay haragjarka isbitaalka iyo weliba sheegana in isbitaalkuusa koy waqtabayo shalduban langabi
doctor mahad runtii muddo ku dhow toddoba sano bilooyin ay ka dhiman yihiin ayuu wuxuu ku howlgalayay uu ka shaqaynayay isbitaalka weyn ee jaziira specialist hospital doctorka wuxuu runtii ku lahaa door aada muhiim u ah wuxuuna ahaa ama uu ciyaarayay laba door oo aada muhiim u ah dooda koowaad wuxuu ahaa inuu ahaa dhakhtar sarjiyana general sarjiyana labariscopic iyo obin labadaba sameynayay
haddaba aan guud ahaan ka shacab ahaan ka mas-uuliyiin oo xarumo walbarasho ama xarumo aqoon-yahanna ama xarumo wadada magaalo fadahaada ku tirsan ahaanna handhawayana bulshadana aanka baaqaane ini lagu faa-iideysado fursadaasay quality isbitaalkan maanka baaqaane tuna codsaday ini la haqaaqoda karo tayada qalab ahaan aqoon ahaanna agaasimaha isbitaalka aljaziira tiyaati sharaxaayo doctor mahad ka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda awqaafti arrimo diinta ee koonfur galbeed iyo hadhowaayeen hirgeliyowka isbitaalku
waana inshagar dhakhaatiirku hore doctor maxad cafaati alaata araganaya doctor maxad ayaa inshagara doctor amoontis iyo tayis iyo background shamciyada basayro xaqiiqdii isbitaalku matay kufikaa macnaha dhowr jeer kulimid
isbitaalkun iyo weliba qayb kunagada doona isbitaalada iyo bulshada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ku helo doonaan adeegyo caafimaad